waa laisdhowya ha lambarkay hooyad ma rabtaa hor zam waa ku dhacday markay ku dhacday tartiib tallaabadii xigta waxay tahayba tartiib uu garabkii intuu gacanta ka qabtay uu wuxuu leeya isdeji tartiib saddex iyo labaatankii bishii labaad ee sanadkani degmada waabire ee gobolka banaadir maqaayad ku taalla waxaa ka dhacay dil bareera maqaayadah oo dilka uu ka dhacay waxaa ku kaftamaya saddex alifle xasan axmed xaaji oo ka tirsan taliska qaybta guud ee booliiska gobolka banaadir iyo saaxiibkiisa suldaan oo ka tirsan ciidanka ilaalo qaran sheeko xumaatay kadib waxaa xigay in eedeysane xasan axmed uu bistoodo la soo baxo kadibna isagoo aan miiri qabin xabad iska ridi taas oo ay madaxa ka haleeshay marxuum cumar cusmaan maxamed sharaabe oo goobta ku sugnaa dhaawacna ka soo gaaray u geeriyooday kaftan dacayadeed oo lagu dhahay lambarka hooyada kan ayuu wuxuu ku bedelay hoo waa kanaan lambarka hooyada yani xabaddii ayuu ku jawaabayba isagoo ka xanaaqsan dacaayadii loo geystay asagii iyo waalidkiisa falcelintiisina saanay noqotay mudana gudoomiye waa kaas gacantuu la raacay kan kaftankiyaa socda waa laisdhowya ha lambarkay hooyad ma rabtaa hoo zam waa ku dhacday markay ku dhacday tartiib tallaabadii xigta waxay tahayba tartiib ninkii uu xabadda uu sheegaayo inuu ku- ku riday uu garabkii intuu gacanta ka qabtay uu wuxuu leeya isdeji tartiib fiiri fiiri tartiib uu dejinayaaba wax naxdin kama muuqato saaxiibkiisoo naxay ayuu intuu garabka qabtay oo wuxuu leeyahay isdeji isdeji waxa ma jiraan haa soo bax tartiib isdeji garabku haya waa kaas tartiib waa baxay saaxiibkiis oo naxsan ayaa gadaal u soo laabanaya oo oo madaxa qabsanaya waa kana waa yaaban yahay madaxuu qabsaday waa boliis xataa hadday arrintan eh, eh, uga dhacday kaftan iyo cayaar waxaa waajibkiisu ahaa in uu qabto qofkaas uu gargaar u fudiyo sheekada intaasi kuma ekee diiwaanka eedeysanaha loo haysto waxaa sidoo kale loo haystaa in uu lunsaday bistooladii uu dilka ku geystay oo ay dowladdu lahayd milkiilaha maqaayadda ayaa maxkamadda ka hor sheegay sida ay wax u dhaceen maalinkaas maalintaas dhibka dhacayna goobjooga u ahay xaadirna waa ahay waxay wax u dhaceen waxaa meesha ku qadeynayay yarka oo yar idhahayn suldaan iyo wiil kale aad la socdeen gaagaal gadaaloo ka imaaday macnaha maqaayadda ma la joogin si loo wada qadeynaa loo wada qadeynaa macnaha gaagaale aa nam- teleefonkiisa la soo wacayay nambaraa soo wacayay marka yar idhahayn suldaano wuxuu dhahay nio qoftu waa isoo wacaysaa naag inoo soo wacaysaan umaleynaa war qoftaan lambarkeeda si anaaba u baahnayo waaye qoftaan ma ku siinaay ee hooyadeeda macnaha ee gabadheeda aan lambarkeeda ku siiya habarta iska dhaaf maya habarta nambarkeeda u baahnaya isi habarta nambarkeeda u baahnaya isi maray marayso waxaa soo galaa marka marxuumka maqaayad waa soo galaa ilan meesha waa goob maqaayad waaye qof walbaa soo galaa marxuumkaa soo galaa marka marxuumkii gaagaalna isma ka seelin laakiin suldaan way is yaqaaneen suldaankii oo salaama soo markii anuu ilisoo istaaga waa banoona isla ciyaarnaa subaxiyaan banoon wada dheelnaa meeshii aa igu wareysanaya macnaa maanta garoonka ma tagti saawaa xaaladda yaa soo badiy iyo wixii anagoo ku wareysaneen aniga marka miis meesha ku yaalaan tirtiradiisa ayaa marka waa mashquulsanaya gees ama taaganaaba aniga iyo labadaa nina dood waxaa ka socota nambarka si imkusiina iyo aa ka socota meesha waxaa marka igu war dambeysay iyadoo la dhahaya haddiiba islaantaa nambarkeedan isiineen nambarka hooyadaada isii gaagaalaa la dhahaa nambarka hooyadeeda maa rabtaa oo dhahaa gaagaal marka meeloo fadhiyaa nambarka hooyadeeda maa rabtaa ha markii saas ay sii marayso eh, marxuumka wuxuu fiirinaa labadaa nin dooda ka socda u jeesanaa ilan s- asaga intuu taagaani saa camal miiskaan aanoo dhexay sidaan eh aniga geesaa ka taaganaya marka nambarka hooyadeeda ma obaanta ahaa iyo waayaha nambarka hooyadeeda waa tinaayo hoo hooda markoo dhahaayo marka madaxan kor soo qaaday waa fiirinaya marka xabadaa yeertay xabadiyaa yeertay wuxuu ku dhacday marka wiilka meesha taagnaayo gaagaalo wuxuu dhahaa marka eh, yarka kale oo isla taagnaayo nambarka weydiinayo warniyow xabadii ma kugu dhacday imay uguma dhicin yar kalaa dhaha oo nambarka isku haysteen xabadda ma igu dhicin marka gaagaale ma aaminayo ma igu dhicin wuxuu sii fiirinaa ninka ishiisoo fiirinaa ilaa ninka ishoo qabsaday ee yar kale ishoo sii fiirinaa waxuu dhani waa kugu dhacday ama leenahay garabkoo ka qabanaa inuu mooto saaroo rabaa inuu yarki kale oo mooto saaroo rabaa marka wuxuu gadaal usoo jileecaa marka dhexda sii maraya oo gadaal saan usoo fiirinaa fiiritaanka usoo fiirinaa ninkan kuma dhicine nin kaloo gadaashiis taagnaay oo marxuumka ee ku dhacday xabadii marka ninkaan markuu arkin nin kaloo ku dhacday ninkaan oo iska daynaa sidii uu ku baxaa marka gaagaalaha baare ka tirsan hoggaanka dembiyada ee ciidanka ee booliiska ayaa maxkamadda u sharxaya sida kiiskan uu yahay mid bareera mudana gudoomiye markii aan guda galnay baarista waxaa noo caddaatay ama noo soo baxday si waafaqsan qodobka boqol iyo tobanaad xeerka xabka ciqaabta soomaaliyeed inuu dhacay dembi dembigaasoo natiijadii ugu dhammaaday ay ahayd in dhimasho isla markaana uu geystay eedaysanaha maanta maxkamadda saaran sidaas ayaa waxaan ugu soo eedaynay qodobka afar boqol soddon iyo afar xeerka ciqaabta soomaaliyeed een, uu si bareer ah u geystay eedaysana xasan axmed xaaji ibraahim ku-xigeenka xeer eryaha guud ee maxkamadda ciidamada qalabka sida cabdibaasid madaale ayaa soo bandhigay caddeemaha dilka isagoona maxkamadda ka codsaday in eedeysanaha ay ku xukunto dil toogasho ah sidaan maxkamadda horteedaba ka caddeennay wuxuu yidhi way iga fakatay wax ka fakadayna ma jirin sidaan maxkamadda horteeda ka caddeennay shaki kuma jiro in uu falkaas si kasta u sameeyey oo maaga oo kibir ah oo dhayalsi ah yacni waxa u arkaaba dadka dhanba waxa u arkaa bombolo qof bini aadana uma arkabo mudana guddoomiye garsoorayaal anigoo dhowraaya wakhtiga maxkamadda sharafta leh waxaan maxkamadda sharafta leh ka codsanayaa eedaysana gaagaale in qodobada aan ku soo eedeynay oo ay u horayso aayadda qur-aanka kariimka ee boqol toddobaatan iyo sideedaad ee suuratu lbaqara oo ka hadlaysa qisaasta in loo qisaaso wiilkaa dhallinyarada ahaa ee ahaa indhihii qoys mudana guddoomiye garsoorayaal waxaan maxkamadda sharafta leh ka codsanaya maadaama uu gefkaas iyo nabarka intaa leeg uu geystay aabbaha soomaaliyeed iyo reerkaas indhahoodii fiirsanayay halkii qof ee wax ka bartay uu dunida dhaafiyey waxaan maxkamadda sharafta leh ka codsanayaa sida dhayal sida fudud ee uu u dhayalsaday naftaas iyo dembigaas agtiisa ka ah wax fudud in asagana ciqaabta la saaraayo loo fududeeyo oo lagu qisaaso si fudud oo deg deg ah maxkamadda sharafta loo mahadsan tahay sidoo kale qareenka difaacaya eedeysanaha ayaa maxkamadda ka horjeediyey difaaca muwakalkiisa mar hadda aan muwakilkeygu marxuumka dhintay cadaawadii kala dhexayn mar hadduusan kas u dilin mar haddaysan ka muuqan kaamirada xabad intuu la korta ku fiiqay uu ku riday isla meesha kaamirada ka muuqan mar hadday caddaatay wax cadaawada oo ka dhexaysa insa jirin ee labada nin oo wax ka dhexaysa dhexdooda xabaddu ka ka fakatay waxaa maxkamadda horteeda dilka caddaaday dilkaasi si waadixa shareecada islaamka ee qaanuunka dalka inuu yahay dil kama ah wax muwakilkayga lagu yeelan karaan ay noqonayaan diyo weliba diyo mukhafafo ah waa lagu yeelan karaa intaa taa maadaama marka lajensase ay tahay ku talagal la-owsa waxaanaysan u dhicin xataa shiblo camdi aysan ahayn kudheleel xataa aysan xabaddaas u dhicin qodobka afar boqol afartan iyo shan ciqaabkii ka laazimi lahaa oo ciqaabka dawliga ahaa maxkamadda inay ka dayso culays waxaa ugu filan magta culays ugu filan waxaa culays ugu filan maadaama qof ku dhintay laba bilood soomkooda shareecada islaamka ku waajibisay intaasaa culays ugu filan maxkamadduna waa mahadsanta eedeysanaha ayaa sidoo kale maxkamadda ka weydiisay sida ay wax u dhaceen maalinkaas gudoomiye aan dilkaas eh, ka sameeyahayn waa dil oo kama ah waxaa qofka baniaadanka waxaa qalad loo galaa Eh, adoo iska socdaa isheeg ah, gaari qarax loogu dhihi karaa ma fahamti marka mudada gudoomiye maxkamadda sharafta leh waxaa ka codsanayaan boga naxariista inay ii fiiriso gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida xasan cali nuur shuute ayaa soo xereeyey kalfadhiga maxkamadda cabdulaahi tuur yare warbaahinta star